إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka duhur alfurqaan kuwooda ugu dooroon alkataa'ib al akhbaariyah ayaa baahisay muuqaalo cusub xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa eedeyn culus u jeediyey xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka wilaayada islaamiga ee mudug ayaa soo bandhigtay tiro askar ah oo ka soo goostay dowladda federaalka bulshada ku dhaqan baraawe ayaa ka hadlay amni darre baahsan oo ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka bajaajleyda magaalada beledweyne ayaa qarka u saaran shaqo joojin sababo ku aadan dhaca ka socda halkaas kulan ballaaran oo u dhexeeyey beesha shiiqaal iyo wilaayada jubbada dhexe ayaa ka dhacay deegaanka galsheekh abiikar jufo ka tirsan beesha maxamuud hiraab ayaa nabaddoon ku doortay munaasabad ka dhacday magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن markana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub sida warbixinta warkaasi uu kusoo gudbinayo salmaan axmed aad baad u mahadsan tahay walaalka alkataa'ib alkhbaariya ayaa goordhow waxay baahisay filim kooban oo lagu soo bandhigayo mid ka mid a dagaaladii dhacay lix iyo tobankii bishan muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada kaasoo ka dhacay deegaanka miido ee hoostaga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaa la arkayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku taqadumaya meel bannaan ah oo ku aadan difaacyada ciidanka maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ay ku lahaayeen ee deegaanka miido muddo kooban gudaheedna ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ayaa cagaha wax ka dayay kana cararay difaacyadooda ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaalkan ku dileen tiro askar ah oo qaarkood meydadkooda lagu arkayo filimka ay soo saartay alkataa'ib alkhbaariya waxaa sidoo kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaalkan kusoo qabteen maxaabiis noolnool oo ka tirsan ciidankii ee goobta ku sugnaa qaarkood ayaana muuqaaladooda iyagoo cataabaya lagu arkayaa ee filimka cusub ee alkataa'ib alkhbaariya سطعنا في جوانبها ضياء جهاديون مختار marka laga soo tago khasaaraha cuslaa ee isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ee gaaray askartii lagu weeraray miido waxay sidoo kale ee dagaalkan ciidanka mujaahidiinta ee ku soo furteen sanado hub ah oo kala duwan ee waxaana ka mid ah gawaarida ee dagaalka iyo kuwo qaali ah gaar ahaan kuwa baldoosarada ay soomaalida u taqaano ee difaacyada lagu qodo ee kuwaasoo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen ee dagaalkii ay ku qaadeen deegaanka miido ee gobolka jubbada hoose ee dagaalkan sidaan la soconno wuxuu ka mid ahaa saddex dagaal oo maalinkii ee lix iyo tobanka muxaram isniinta ahayd kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen ee deegaano iyo saldhigyo ay ciidanka maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose waxayna kala ahaayeen deegaanka harboole miido iyo buule xaaji wadarta ciidanka lagu dilay dagaaladaas ayaana ahaa toddobaatan iyo kow askari oo ka tirsan ciidanka maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa eedeyn culus u jeediyey xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka zakariye cumar ayaa ka waramaya isagoo waraysi siinayay warbaahinta xildhibaan mustafa dhuxulow oo ka mid ah golaha baarlamaanka dowladda federaalka ayaa wuxuu tilmaamay in hanaanka maamul ay ku socoto dowladda uu hogaamiyo xasan sheikh ay dhaxal siin karto inay weyso taakulada dibadda ee shisheeyaha wuxuuna tibaaxay in maamul goboleedyada haya dowladda federaalka qudheeda ay dowladahan shisheeye ka taakuleeyaan arrimo badan oo arrinta ugu weyn oo laga taakuleeyo maamuladan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ay ka mid tahay arrinta dhaqaalaha isagoona sheegay in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka qudheeda aysan qaadi karin culaysyada uga yimaada dhankaasi sidaa la socotiin marar fara badanay soo celiyeen waxay dhaheen doorashaan aadaynaa dibudhiga doorashaan aadaynaa dibudhiga wakhtigaa loo dheereeyay dibudhiga waa marka ay ugu xumeed haddii ay sidaas ku soo socoto marka oo dibudhaco sii socdo waxaa imaan kara sidaa ogtiinba caalamka ayaa soomaaliya wuxuu ka caawiyaa arrimo fara badan arrimo ka caawiya khaasatan dowlad goboleedyada waxaa ka mid a soo kabashada dhaqaalaha arrimaha xasilinta gargaarka dibudhiiska dhaqaalaha arrimahaasoo dhan waxaa ka caawiya caalamka caalamkana doorashadu haddii waqtiga ku dhici weyso waxaa dhici doonta inay ka goostaan taageerayaasha ay siiyaan dowlad goboleedyada iyo soomaaliya dhammaanteed arrintaasna lama qaadi karo culayskeeday leedahay isagoo sii hadlayay dhuxulow ayaa waxa uu tilmaamay in madaxda maamul goboleedyada lagu hayo hanjabaadyo kala duwan isagoona ku tilmaamay qaabka ay ku socoto dowladda federaalka mid keligii talisnimo ah oo ay ka soo minguurisay dowladda eritereya madaxda dowlad goboleedyadana cabsida iyo caalijuglaynta lagu wada waa in laga daayo waa in la fasaxo sababto anu waxaan ogahay badankood ma hadli karaan culayska haysta dartood horta dhaqanka haddaad aragtiin miidiya la xiraa doorasho la diidan yahay iyo waxaa lamid haddaad aragtiin iyo dowlad goboleed la diidan yahay doctriinkaas waxaa iskale afwarki waa fikirka siyaasadda afwar ku dhisan yahay oo doctriinka inta la soo qaata halkan la keenay fikirka afwarki soomaaliya lagu abaalagaray xaaraan waaye maalmihii ugu dambeeyey waxaa si aad ah isu soo tarayay eedeymaha ay warbaahinta isku marinayaan madaxda dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta kuwaas oo mid kasta ah uu ku eedeynayo kan kale in hanaankiisa maamul uu yahay mid fashil ah islamarkaana uu mid kasta ku diganayo fashilka ay gacmaha kula jirto dowladda federaalka ee uu madaxda u yahay xasan sheekh waana arrin dhaqan iyo astaan u ah madaxda dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta ku olol kuwaas oo mid kasta markii uu danihiisa ka waayo xukuumaddaas eedeen la soo fadhiista warbaahinta iyadoona dadka aqoon-yahanka iyo waxgaradka u dhuundaloola siyaasadda maamuladan shisheeyaha ku daaban iyo dowladda federaalka ay fahansan yihiin arrinta ay salka ku hayso is-eedeyntan ay madaxda dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta isku marinayaan warbaahinta wilaayadii islaamiga ee mudug ayaa soo bandhigtay tir askar ah oo ka soo goostay dowladda federaalka mubaarag cumar mubaarag ayaa ka warramaya askartan ay soo bandhigtay wilaayada islaamiga ee mudug ayaa ka soo goostay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada xarardheere ee gobolka mudug askartan isa soo dhiibtay ayaa tiradooda gaaraysa ilaa saddex askari waxayna ka sheekeeyeen dhibaatada ay kala kulmeen inta ay ka mid ahaayeen ciidanka dowladda federaalka askariga koowaad ayaa lagu magacaabaa axmed jaamac abshir sidoo kale askariga labaad ayaa lagu magacaabaa maxamed cabdi xuseen iyo cabdikariim cabdulaahi nuur maxamed jaamac abshir degmada xardheere muddo oo ah toddoba bilood aan la shaqaynayay waa kana soo baxad waa kasoo toobadkeenay wallay waale dad balayaay waalay maskax balaya lagu xiray waalidkaiyo xataa inuu ogeyn haddana waalidka iyo sharciga uga soo baxaydi maya lama yaabo go-aan waaydi ana xamaraa kasoo aadaba xamaraa kasoo baxa magayga maxamed cabdi xuseen waxaan ka imaada xardheere meesha waa ka toobakeen boqolkiiba boqol bil iyo toban shan habeen xamaraan ka imaaday meeshaan imaaday bilii shan toban habeen joogay miyaan baawaraan isnaqaana ku arkay kamahiyaan ka raacay saasaan walaadalo soo xiriiray dhankaas gaalkacyaan ka imaaday mahaan saddex waan u jooga maanta waa kaan sila joogna waa si fiican boqolkiiba boqol si wanaagsan iisoo dhaweyda insha allah waan u macdaan celinaya cabdikariin cabdulaahi caalin ruxmed waa ka toobadkeen aadi aad maya lagama yaabo inaan dib dambe ugu laabto meel fasahaad iyo isdil iyo isbaabicin yaa dadka dhiigooda buskaa banaanyahay u bannaan yahay aanbutig si fiicana laigu soo dhawolaa si wanaagsan aad iyo aad waa marar badan ayaa waxaa wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu soo bandhigay askar ka soo goosatay dowladda federaalka iyo maamuladu la shaqeeya shisheeyaha shalay ay ahayd markii ay wilaayada islaamiga hiiraan soo bandhigtay laba askari oo ka soo goostay dowladda federaalka bulshada ku dhaqan baraawe ayaa ka hadlay amni darri baahsan oo ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa soo jeedinaya xaalad amni darro ah ayaa laga soo sheegayaa magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose taasoo ay dadku sheegayaan inay kala kulmayaan askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidankan ayaa dadka deegaanku sheegeen in ay wadaan dhac aan xad lahayn oo ay u geysanayaan bulshada islamarkaana ay tagaan goobaha ganacsiga ee ku yaala halkaas iyagoo weydiinaya lacago baad ah mid ka mid ah dadka ku sugan baraawe oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in xaalad kacsanaan ah ay ka jirto magaaladaas ayna qarka u saaran tahay inuu dagaal ka dhex qarxo maamulka iyo dadka shacabka ah baraawo xaaladeeda xaalada amni baraawo maanta ma fiicno iyo ayaamaanba marka waxaa ka jiro kallaaso amni xag ganacsiga iyo gaadiidkii oo amni daro soo wajahda masalan waxay salka ku haysaa qolo waxaa jirto deegaanka oo ku hubaysan oo qaab qabiilaysan u hubaysan oo maamulkana hoos tagta iyaga hoos kaa marqaataan meel ay ka sharciysan iyo waxna ma jirto ficilada ku kacayaan waxay tahay dadkii oo la dhacaayo maalin cadaa taleefanada dadka shacabka laga qaataa suuqi suuqi waa la galaa canshuur aan jirin oo maamulka wax ka ogeyna la qaadanayaa dadkii iyo adiga waa isku dhib qabaa masalan ninoo isku dhacyo hadda waa la garoon yahay laakiin isbuuci lasoo dhaafa kasoo isku dhacyo dhaceen balse hadda waxay taagan tahay maamulkii iyo dadka shacabkii ina faraas la galaan marka xaaladda amnina ma fiicno madaxda dowladda federaalka ayaa had iyo jeer sheega in ay bulshada amnigooda sugayaan laakiin dhaqankaa ka beddelan waxaa sameeya ciidamadooda kuwaasoo hantida dadweynaha u arka in ay iyaga leeyihiin bajaajleyda magaalada beledweyne ayaa qarka u saaran shaqo joojin sababo ku aadan dhaca ka socda halkaas sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay kasii dartay xaaladda amni darre ee ka taagan magaaladaasi bajaajleyda ka howlgala magaalada beledweyne ayaa sheegay inay qarku u saaran yihiin shaqo joojin sabab la xidhiira dhaca joogtada ka noqday magaaladaasi ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaad macawisley ah oo ku sugan magaaladaasi ayaa sii kordhiyey dhaca iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan bulshada rayadka ah mootaleyda ayaa sheegay inay soo lallaabatay dhaca iyo amni darrada ka taagan gobolka waxayna sheegeen inaan la aadi karin xaafadaha qaar iyaga oo ka baqaya in laga dhaco mootada maamulka magaalada ayaa waxba ka qaban waayey amni darrada ka taagan gobolkaasi labadan beri waxaan soo noqnoqday bajaadila kala dhaca waxaasna waxaa keenay amni darro darteed awlu ceega taleefona la dhacayay kii laga dhaco taleefon bajaadou dhacaya xataa xalay waxaa arkayay wiil yaroo bajaad laga dhacay talkinaystay asigana dhacay laba bajaad hal bajaada laga dhacay labau dhacay waa qalad waxaas dhaca magaalka oo ka socotanio waxaa waaye quraxsan horta gaaraan gaaraan iyagana deganna amfaan mootayaashan micnaha kala dhacitaanka iyo waxaan oo laisku hayo qallaasada iyo waxaas iyo mootayaasha laga kala dhacay inaan nagala daya u baahnaan lahay isbuucan gudahooda adiga adiga haddii u badnaata adiga shan moota camal waa micnaha haddii laisku soo dego micnaha inagoo dhaca mootada waa jiraa xaafadaha qaar lama aadi karo sida buundaweyn howlwadaag raadeer oo dharka qoofiyo xigta dhacaas waa jiraa ilaa kalbaran mootooyinka la geeha maamulkan xabaa ka qaba waay wax dhaqaaqaya male xaafadaha qaar lama aadaha adee xaafadaha nin walba xaafadiisu aadaha ma wax isku gudbi karo male way kala xiran tahay inkastoo ay horey u wanaagsanaa jirin xaaladda gobolka hiiraan oo sannad walbana uu ka dhici jiray dagaal sokeeyo oo xilka guddoomiyaha gobolka la xiriira dagaalada ciidamada dowladda federaalka dhexdooda ayaa xaaladiisa waxa uu sii xumaaday kadib markii ay gobolkaas ka soo baxeen maleeshiyaad macawisley ah oo taageero ka helaya shisheeyaha iyo dowladda federaalka kuwaas oo xaalad quus ah geliyey bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan kulan ballaaran oo u dhexeeyey beesha sheekhaal iyo wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka dhacay deegaanka galshe abiikar warbixinta warkaasi muxsin ayaa soo jeedinaya waa kulan ballaaran oo heer sare ah kaasi oo socday muddo saddex maalmood ah una dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo beelweynta sheikhaal taasi oo ka mid ah qabaa'ilka muslimiinta ah ee dega gobolka jubbada dhexe islamarkaana ka mid ah raciyada maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kulanka oo ahaa xamle ay waday wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe islamarkaana wejiga labaad ka ahaa kulamo ay wilaayada islaamiga ah kula kulmaysay qabaa'ilka muslimiinta ah ee dega dhulka ay ka arrimiso kaasi oo ku dhisnaa is-xog waraysi iyo katashiga arrimo masiiri ah deegaanka lagu magacaabo galshiikh abiikar ee xeebta ah ayuu ka dhacay kulanka wadatashi ee ay yeesheen wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo uu hogaaminayo waaliga wilaayada iyo beelweynta shiikhaal isxog waraysi iyo wadatashi dheer kadib kulanka ayaa soo idlaaday waxaana goobta si wadajir ah ooga hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo waxgaradka beesha shiikhaal ugu horeyntii suldaanka beesha shiikhaal suldaan shacaab yuunis ayaa goobta ka hadlay waxa uuna sheegay habsami socodkii shirka iyo sidii uu ku soo dhammaaday shir ayaan galnay walaayada islaamka ayaan wada kulannay barnaamijkeen wuxuu noogu dhammaaday farxad iyo wanaag alxamdulilaah hadda martiqaadka meesha ka socda waa aragtaa wanaagga iyo khayrka badan hiddaha iyo dhaqanka ah waa wixii lagu yaqaanay beesha shaqaal oo ah beelweynta ilaahay falligiis alxamdulilah kulankeen wuxuu noogu dhammaaday khayr hadda waa un arrimaha jaanib badan ay taabanayeen waxaan ugu horreeya waa un halgan ka socda si lagu xoojin lahaa ma artay dhulkaas inuusan labaad guurin oo ma artay la ilaaliyo dhirtiisa asuu hadda u dahan yahay waa un dadaal badan ayaa lagu soo bixiyey hadda waanu soo dhoweynayna waaligeenna gobolka sheekh cali darwiish waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha ku xifdiyo insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacala wuxuu leey maa bikum min nicmatin fa min allah wanaag ma jiro haystaan ilaa xag ilaahay ayuu ka imaad sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa madasha kulanka soo xiray waxa uuna goobta ka jeediyey kelimad baraarujin ahayd odayaal noogu noqotaan annaguna maamul idinkugu noqono ummaddaa sidii ilaahay diinkiisa loo gaarsiila dacwadaa loo gaarsiila dad badan oo culamaa hore laydinkugu soo diro dacwatul aryaaf aha oo reerkan ku dhex joogleeye muddo badan dhex joogay reer miyiga la joogay tuulooyinka joogay ceelasha joogay soo sidaa maahan idinka marka waxaa laydinka rabaa inaad garab u noqotaan ood garab istaagtaan oo ummaddii tirahdaan war dadkan wax ka barta garab istaaga dhegaysta khayr ka qaata xumaanta ka fogaada ilaahay ka baqa taas waxay kaalmo u noqonaysaa qofka daaciga ee diinta wada adigana aakhiradaada intaasaad ku badbaadaysaa ugu dambayntii kulankan ayaa qayb ka ah kulamo ballaaran oo si wadajir ah uga soo qabsoomay qaybo ka mid ah degmooyinka wilaayada sida bu'aale salagle iyo saakow kuwaasi oo isku arkeen qabaa'ilka muslimiinta ah ee dega degmooyinkaasi iyo wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana shirarkaasi buddhig u ahaa horumarinta dacwada islaamka warkan waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii jufo ka tirsan beesha maxamuud hiraab ayaa nabadoon ku dooratay munaasabad ka dhacday magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud mar kale iyo zakariya cumar munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana jufada bahmursadeh ay ku dooranaysay nabadoon cusub oo ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa waxa ay ka dhacday magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana munaasabadan soo xaadiray oo ka soo qaybgalay marti sharaf isugu jirtay mas-uuliyiin ka socotay wilaayada waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madasha ay ka dhacaysay munaasabadda ay nabadoonka ku dooranaysay jufada bahmurasado ayaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horrayntii waxaa hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada jufada bahmurasade ee ka soo qaybgalay munaasabaddan waxaana ay ballan qaadeen inay la shaqayn doonaan nabadoonka cusub walaalayaal naqiibka waa soo dhoweynhaynaa waa garab taagannahay waa qaadaynaa haddii ilaahay idno waa la shaqayhaynaa nabadoonka dambeo beeshuu keentana inaan la shaqayno ilaahay dartii iyo dariiqada ilaahay aan kula shaqayno ayaan isugu nimid culamaa'udiinka meeshana isuuqayo keena ay nafareen
nabadoonka aan duubnay oo sharafta leh oo bahmursado idil ay soo duubtay intaasna asnaakaasna waa mahad celinaynaa nabadoonkii hore wixii uu ka gafana shayddaan bay ka ahaadeen wixii uu wanaajiyadana alla xaggiisa ay ka ahaadeen ka kalena waan soo dhowaynaynaa diinta inuu nagu hogaamiyo oo shareecada diinta islaamka nagu hogaamiyo sidaas ayaan ku soo dhowaynaynaa intaas kadib waxaa munaasabadana tixigabaya ka soo jeediyey mid ka mid ah waxgaradka ka soo qaybgalay munaasabadda wuxuuna tixdaana ku cabbirayaa nabadoonka la doortay iyo shaqooyinka horyaalla waxaan leeyahay afar yar oo aanan ku sii fogaanayn oo aan raba inaan xoogaa meela ka muujiyo anigoo gunteeda iyo ogaan gebangebaynteeda gantaaluhu halkii aan la raba waa gafahayaane gabyi maayo anigoon ogaan gacandambeedkeeda naqiibka galabta loo dhiibay ee guutada hor jooga ee gobasha loo fidiyey ee gaasku daba joogo gabyi maayo anigoon ogaan gacandambeedkeeda dhuci sawbya iidow haddii beeshu kala guurtay walaayadu hadday goobtay ee geed isugu keentay gabyi maayo anigoon ogaan gacandambeedkeeda markayse gaar u wada jeesataa goobta loo fidin afartaas guddooshay oo halkaa good ku soo xirayee gow ka siiyey xaajadow balyayiila gudboonaane waxaa isna markiisa hadlay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey nabadoonka cusub ee dooratay jufada bahmursade nabadoon macalin faarax ow cali siyaad isagoona ballan qaaday inuu beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka
waana soo daadehiyeen waana keeneen ilaahayaa naga aqbalay anagana waxaa isoo hogaamiyey nimanka layidhaha reer bah murusade nimankii soo doortana waa kuwaan waa reer bah murusade ilaahay cirka dhisay oo dhulka dhisay hanagu hagaajiyo aqoon iyo arrim iyo wanaag hanagu hagaajiyo diinta kuwa qaata allaha naga dhigo reer bah mursadena waaba kuwaan waana maqlaayaan naqiibkiyaa jooga walaayadiina haddii kure horey noo idantay saasaan ku qaadannay ilaahay mahaddii aniguna waxaan rabaa diinta islaamka inaan ku hogaamiyo haddii ilaahay idmo haddii ilaahay diinta islaamka inaan ku hogaamiyo iyaguna ay iga aqbalaan sidoo kale waxaa isna ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadda ay nabadoonka ku dooranaysay jufada bahmurasade ogaaska guud ee beesha maxamuud hiraab ogaas ciise ogaas maxamed carab isagoona kula dardaarmay dhaqanka iyo waxgaradka jufada bahmurasade inay la shaqeeyaan nabadoonka cusub ee ay doorteen walaalaha haddii alla ku ron yahay maanta naqiibka cusub loo duubay oo reer bahmursade waxaan rabnaa insha allahu biidnillahi alkariim ninka culummada ah oo ninkaa dee alla kuu roon yahay saaka aan dhexdanada garaafada ku lahayn ah berre iyadoo maaragta carabka laga daba taagaa inaadna arag dadka wax magaaratada inaad ka dhicdaan wixii oo soo qaadaa inay qaadnaadaan in la bixiyo oo aad ninkaan dee alla kuu roon yahay baalla u noqotaan oo rag la taliyaal loo yeelo cidduu nabadoonno hoosey leedahay nabadoonnada cidda ku weydaaho inay haddii alla kuu roon yahay aysanba istusin isaga iyo cidda oo wixii loo baahan yahay iyagu ay qaadaan kana soo qaadaan cidda oo la dhega fududaado waxaan idinku ognahay maanta saad u doorateen annaguna aan idinkuguna duceyno idinkuguna ducey doonno arrinkaas in labada gacmood loogu hayaa rabnaa haddii alla wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay martigeliyaan munaasabadaha noocan oo kale ah oo beelaha dega deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ay ku dooranayaan nabadoonno dhaqan oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoona marar kala duwan deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ay ka dhaceen munaasabado lagu dooranayay nabadoonno salaadiin iyo ogaasyo ku hogaamiya beelaha degaha wilaayaadka islaamiga
guud ahaana warkii warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa